dabcan de waa laba arrimood oo isa saaran labadubana sidooda ay dunuubta waaweyn sharciga uga mid yihiin mid waa zinada oo kufsiga hadda lagu magacaabay oo xoog lagu xoogayo qofkii mas'aladaasi dee waa zinada sideeday kabaa'ir u tahay waaweyn markii xoogitaan lagu daro iyo qof aan raalli ka ahayn oo la qasbayana dembigeedu waa sii weynaanayaa dilkuna sidiisu ugu yahay dembi la sameeyo waxa ugu weyn qof muslim oo xaqdarra lagu dilo saa darteed dadka waxaa samaynayaay waxa ay sameeyeen waa laba dembi oo aada u waaweyn oo mid weliba keligii uu kabaa'irta lagu halaagsan uu ka mid yahay nabigu toddobada wax halaagtay markuu tirinayeyna waxaa ka mid ahayd nafta oo la dilo xaqdarra lagu dilo iyo zinada labadaba ka mid bay ahayd marka dee labadii dembiye waaweynaha lagu halaagsamaya hadday labadii isku darmadaan dee waan sii laban laabmayaa diinta marka la fiiriyo oo kale siday uga hadashay qaabka ciqaabta iyo loo wajahayo falalkan dadka ka dambeeyey sidee uga hadashay khadarow masaladu waa waxay ku fiicantaaan u malaynayaa maadaama dhacdo soo noqnoqoto ay tahay waxoogay inaan kala qaadno mas'aladu hadduu dil yimaado ama kufsi ha la socdo amayuusan la soconin xukunkeedu qisaas iyo dil wey hadduu dilku ka siya sida ula kacaa qofka loo dilay ama ha la kufsada ama yaan la kufsanin ama meel cidlaa ha la geeya ama yaan la geynin qofka muslimka ee xaqdarrada kas loogu dilaayey xukunkiisu waa dil ama hal qof ha dilo ama dad badan ha isugu yimaadaan hadday laba yihiin hadday shan yihiin hadday toban yihiin hadday labaatan hadday boqol yihiin hadday ku heshiiyaanoo dilkan ay qayb ka wada qayb qaataan xukunkoodu dil weeye taasi waa mas'alada hadday dilaan haddaanay dilin ay kufsi tahay keliya iyada lafteedu laba qaybood bay noqonaysaa haddii hub iyo loo adeegsado qofka qori lagu qabto toori loo qaato ama meel cidlaa intii lagu soo xayira uusan qaylo dirsan karin waxay noqotaa sharciga xaddii xiraabada xiraabada cidda qaadiga iyo maxkamadda xaqu leh inay amalaayaan ama isdhaaf intay lugiya gacan u gooyaan inay dilaan oy daldalaan oy suuqa ku xidhaan waa la ogol yahay axkaamtii inama jazaa-u lil yuxaaribuna allah wa rasuuluhu baa la marinaya haddaan hub jirin oo qof rag oo ama dhallinyaro ahoo qof dumar intuu meel ka helay xoogay ay tahay axkaamu zinaday qaadanaysaa hadduu horey usoo guursadayna dee dhagax weeyeen lagu dilo hadusan horey usoo guursaninna xaddii jeldigii boqolka jeedal iyo sanad masaafuris ama xabsi ah wey intaa waxaa dheer qofka dumarka haddii la xoogo xuduudda ka dhalanaysa maane xaq kaloo dhaqaale yeelanaysaa oo xaq wax meherkeedii gabadhan oo kale meher loo siin jiray in jirkeedaa lagu xadgudbay loo siiyana xaq dheeraada waajibayana arrimahan oo kale markay dhacaan oo kale waxaa jirta in dhaqanka soomaalida marka dib loogu laabto odayaashii iyo ehelkii ragga dhibaatada geystay ee isku yimaadaan oo ay dhahaan waan ka xaalaynaa arrintaas ka waran marka diinta loo fiiriyo alxamdulilah laba arrimood baan ka ihahdaa khadarow marka koobaadi soomaalidu dhaqankeedu d wax kufsiga ka weyn oo naf la gooyey ah bay ka xaalaan saa darteed soomaalidu dhaqankeedaa wuxuu yahay dee sultaan iyo dowlad islaam ahoo wixii xuduuda fulinaysana ma jirin fitan badanna waa ka dhalan jireen oo ka siiye dee bixyo sii laban laamo farabatay ahayn in dadku wixii xuquuqay awood sharciga u leeyihiin ka wada xaalaan oo sulxi iyo ka gaadhaanna sharcigu asaan waa golya laakiin waxaa xuli sulxi laga gaarayaay waa wixii xuquuq dad leeyahay oo waa la caayay xoolaa laga qaatay qof baa laga dilay xuquuqdan zinada iyo waxaa lamidka sharciguma ogola dad inay ka xaalaan xuduudda ama xaddul xiraabada waajibaysa hadday timaado ama xaddu zinada waajibaysa labadaa midna tolna kama xaali karaan dowladna ma cafin karto uun marna waxaa reer galbeedka iyo qawaaniintooda intii la qaatay baa marar badan waxay yidhaahdaan qofkii xadda laga furin lahaa ee dembigan laga hortegi lahaa xuquulinsaan baan u doonayaa iyo hala difaaciya aad maqlaysaa marar badan odayaasha iyo tolku xadda zinada kufsiga ah iyo xadda xiraabada ee qofkii haddii xoog iyo lagu sameeyo hub iyo lagu sameeyo magaalada dhexdeed xataa meel lagu afduuba guriga gudihii iyo sharciga islaamku ma ogola laa dowlad baan cafin karin walaa dad iyo tol baan ka xali karin waa xuquuq iyo xuduud rabbi u waajibtay waay xuquuq iyo xaq rabbi u waajibto oo zinada iyo ay ka midka yihiin dad kama xaali karaan mana cafin karaan sharcigu waa in la fuliyo taban haddii sharci sharci fulinaysa iyo awoodeedii meeshaa laga helo wey doorkiina muxuu yahay idinku ka culamo ahaan si dhibaatadan kusoo noqnoqotay deegaanada soomaalida wax looga qabto muxuu yahay doorkiina waxani waxyaabaa keenaya laba arrimood bay u baahantah waxaan wixii keenayeyna in laga hortago shacab iyo culamiya dowladba waxaan ka dhalanayee cabsiintay u baahnayeenna in la mariyo waxaa keenaya waxaa ka mida dadkani qaar ka mida waxbay cabayaan khamri baa la cabaya qaad baa la cunaya daroogaa la cunaya marba culimadu ay ka hadlaan xaraam inuu yahay bulshada dhaqankeedina uu bedelaya qofka garaadkiisa iyo damiirkiisana uu duminayo mar labaad waxaa la daawanayaa filimaan xunxun oo dembiyada gelaya dumar la kursanayo dad la ciijinayo filimaantaasoo dhanna culammadu inay xaaraam tahay oo waxaan dadka laga daayay way ka hadlayaan laakiin labadaba mararka qaarkood waxaa arkaysaa dowladihii iyo nidaamyadii jiray baa difaacaya oo ilaalinaya iyagaa ruqsooyinkoodii bixinaya iyagaa dadkii in wax la dhaha u diidaya dowladdii baa la xaqiya sharci bay u leeyihiin iyagaa dhahaya culammadu marka mar walba masaajidii iyo meel wacyigelinta diineed way wadaan dhammaan dadka awoodda leh waxaan dhihi lahaa culammadu dee dadaalkooda inay laban laabaan mar walba waajib saaran waay odayaasha iyo duqayda dhaqanka waxaan dhihi lahaa waxaan oo kale wax laga xaala ma aha wax la asturana ma aha si aan inta kale dadka ugu dhicin maamulada iyo dowladahana waxaan dhihi lahaa dadka ayaan loo dabcinin dadka waxaas lagu helay xoogga dadka u isticmaalaayay inaan qofna la badbaadinin oo cidday ku sugnaato dabcan inay sugantaho waxaan jiro dariiq saxa loo maro cidday ku sugnaatana dariiqii xiraabada ee sharciga ha la mariyo marka xaalxaalka iyo madax salaaxana in laga daayo